wuxuu madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya uu xilka qaadis ku sameeyey wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee dowladda koonfur galbeed ayadoo dhanka kale ka soo baxday xafiiska madaxweynaha warqad ku saabsan magacaabid xubnaha golaha wasiirada ee dowladda koonfur galbeed kow abdifataax cali yuusuf ayaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda warfaafinta cabdulaahi maxamed aadan ayaa loo magacaabay wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha cumar cabdiraxmaan maxamed ayaa loo magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha